بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى إخواني في الله وحن كل حجرني muqadimadii ayaynu ka soo baxnay qasas alambiyaa muqadimo yar ayaynu ka samaynaynaa imaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala maadaama aynu niri isaga ayaan ictimaadaynaa oo kitaabkiisa qasas alambiyaa ayaynu ictimaadaynaa marka laabudda inaynu baranno horta man huwa waa kuma ibnu kathiir raximahu llahu tacaala waa inaynu barannaa oo fahanaa muxuu ahaa ibnu kathiir wakhtigee buu ahaa caqiidadiisu maxay ahayd madhabkiisu muxuu ahaa yaa culummo uu ahaa inaynu fahanno mu'alifaadkiisa iyo kutubtiisu waa maxay inaynu arrimahaasoo dhan fahanno si aynu u ogaanno ninkan aynu ictimaadayno inuu ahal u yahay horta qof la ictimaado iyo in kale sababta waxa weeye qofkii indhala-aan lama raba in lagu raaco ee waxaa la rabaa in lagu raaco calaa cilmin wa basiira inaynu ogaanno inuu yahay ninkaani imaam min a'immati almuslimiin oo culummadii uga markhaanti kaceen inuu ahaa imaam sidaa daraaddeed marka turjumo yar ayaynu ka bixinaynaa oo aynu dhowr qodob u qaybinayno qodobka ugu horreeya waxaan ka dhigaynaa nasabuhu nasabkiisa iyo abtiriskiisa ayaynu qeyb ka soo qaadanaynaa iyo meesha uu ku dhashay iyo wakhtiga uu dhashay qodobkan ugu horeeya intaasaynu kaga hadlaynaa awalan imaam ibni kathiir raximahu llahu tacaala magiciisa markay culummadu turjumada u samaynayaan waxay idhaahdaan waa alimaam alxaafid almu'arikh saas ayay ku ammaanaan almuxadith ammaantaas oo dhan ayay isugu daraan waa imaam bay yidhaahdeen waa xaafid oo in badan waxaa arkaysaa culammada iyagoo qaarku odhanaya alxaafid ibnu kathiir qaar waxay odhanaya alimaam ibnu kathiir qaar waxay odhanaya almuxadith ibnu kathiir qaar waxay odhanaya almu'arikh arrimahaasoo dhan oo ammaana baa la isugu daraa kunyadiisa abulfidaa ayaa la yidhaahdaa abulfidaa ayaa kunyadiisa la yidhaahdaa oo uu caan ku yahay oo kutubtiisa o dhan ku qoran abulfidaa waa kunya laqabkiisana waxaa la yidhaahdaa cimaad uddiin ibni kathiir marka carabtu waxay isticmaalaan waxa la yidhaahdo kunya oo qofka magac ilmihiisa ka mida aabbihii hebel loo bixinayo soomaalidu aad uma isticmaalaan in la yidhaahdo hebel aabbihi taas kunyaa la yidhaahdaa ama wixii ku saabsan maarata ilmihii in waxa weeye ilmahaagii ama gabar ha noqda ama wiile mid ka mida un magaciisii in lagugu magacaabo oo abuuhebel lagu yidhaahdo taa kunyaa la yidhahdaa marka abulfidaa weeye kunyadiisu wax la yidhaahdo laqabna way isticmaalaan laqabka waa nainas oo kale meel soomalidu nainas ka yidhaahdaan oo qofkii uu macruuf ku yaho lagu yaqaan magac lagu yaqaan aan aabihina ula bixin kunyana ahayn ayaa laqab la yidhahdaa waa naynaas waxaa la yidhaahdaa marka naynaastiisa uu caanka ku yahay cimaad uddiin ibni kathiir cimaad waa tiirka wey tiirka guriga celiya marka kii la ictimaadayey oo u ahaa diinta quwo iyo tiir oo dhinaciisa aad diinta uga gargaaray marka cimaad uddiin ibni kathiir ayaa loo yaqaanaa oo macruuf ku yahay markuu tafsiirka iyo kulli magacyadiisa halkaasuu caam ku yahay amaa abtiriskiisa waxay dhahaan culummadu waa abulfidaa oo kunyadiisiiya magaciisa waxaa la yidhahdaa ismaaciil ismaaciil ibni camar ibni kathiir marka ismaaciil waa magaciisa aabihina waa camar ibni kathiirkan marka inuu awowgiisa koowaad yahay iyo inuu awowga labaad yahay iyo inuu kan saddexaad yahay ayaa khilaaf ku jiraa laakiin kolley waa awowgii ama al aqrab ama al abcad kolley waa awowgii ama ha noqdo awowga labaad ama kan saddexaade ibni kathiirka uu ku caanbaxay waa awowgi weeye marka ismaaciil ibni camar ibni kathiir ayaa loo yaqaanaa oo waxa weeye uu noqonayaa abtiriskiis ibni kathiir aabi marka halkaa markaynu niri ismaaciil ibni camar ibni kathiir alqurashiyi baa la odhanayaa waa quraysh weeye qabiilka quraysh ayuu ka soo jeedaa laakiin degaankiisu waa addimishqiy magaaladan suuriya caasimadda oo dimishqi la yidhaahdo ayuu u nisba sheegtaa oo uu ku koray magaalo yaroo u dhow oo qaryo ah oo majida la yidhaahdo ayuu ku dhashaa la yiri sidaynu arki doonno aabihii deganaan jiroo shiikh ka ah laakiin isagu ibnu kathiir wuxuu markii dambe ku koray oo degay oo waxa weye macruuf ku noqday dimishq marka waa ismaaciil ibni camar ibni kathiir alqurashiy addimishqiy halkaa ayaa loo nisbaynaya oo waxa weye macruuf weye oo dhaqanka carabtu wuxuu yahay qofka qabiilkiisa in lagu tilmaamo soomaalidu khalad bay ka fahmaan qofka haddii la yidhaahdo hebel oo reer hebele wax dhibaato a ma leh waa litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ina jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu marka qofka in qabiilkiisii lagu sheegaa wax dhibaato a ma leh waa waa tacaaruf wey waa lagu garanayaa wey halkaa marka tambiih yar ayaa waxa wuxuu baraaruji waxaa baraarujiyey almuxadith abulashbaal axmed shaakir raximah allahu tacaala markuu turjumada u samaynayo wax yar buu tambiihiyey halkaa laba ibni kathiir baa jira oo muhiima inaan la isku khaldin waxaa jira markii qiraa'aadka iyo culuumul qur'aan la joogo oo qiraa'aatu sabca laga hadlayo qaari macruufa oo la yidhaahdo qiraa'atu ibni kathiir ayaa jira ninkaasi waa taabici weeye cabdallah ibni kathiir almakki baa la yidhaahdaa reer maka u ahaa waa imaamkii xagga qiraa'adka waxa weye qiraa'ada maka oo qiraa'o uu leeyahay qiraa'atu ibni kathiir baa la yidhahda marka culuum alqur'aan iyo markii la baranayo halkaas ibni kathiir haddii la yidhaahdo waa cabdallah ibni kathiir almakki ninkaas waa taabici isagu afartan iyo shantiibuu dhashay hijiriyada waa taabici oo saxaabadiibuu la kulmay baa layidhi sida anas ibnu maalik iyo rag ka mid a ayuu la kulmay marka ninkaasi waa taabici waana qaari mar horuuna dhinto boqol iyo labaatankii hijiriyada ayuu dhintay oo reer maku ahaa marka ninkan ma aha ninka laga hadlayo ee ibni kathiirkan dambe oo mufasirka ah oo mu'arikha ah weeye ninka aynu ka hadlayno oo ictimaadayno marka tambiih weeye taasi inaan la isku khaldin labadaa ibni kathiir waa laba ibni kathiir ninna waa taabici ninna waa goor dambe oo waxa weeye imaam ibni kathiir raximah allahu tacaala oo cimaaduddiina ismaaciil ibni camar isagu toddobadii boqol buu dhashay oo sanadku markii hijiriyadu ahayd toddoba boqol qarnigii toddobaad oo toddoba boqol markay ahayd ayuu dhashay marka waxaa la isku khilaafsan yahay ma wuxuu dhashay taxdiid lama hayo ma toddobadii boqoloo sanad ama laba ka dhiman tahay miyuu dhashay mise toddobadii boqol iyo sanad ama laba miyuu dhashay taxdiid yarba halkaas khilaaf yarbaa ku jira lama hayo laakiin waxaa la isku itifaaqsan yahay oo culummadu ay isla ogol yihiin inuu aabihi dhintay toddoba boqol iyo saddexdii isaguna uu marka ahaa ilmo yaroo saqiira ilmo yaroo saqiira intuu jiray ma afar buu jiray ma shan buu jiray ilmo yar oo aan weli qur-aan la geynin oo dugsi la geynin oo qur-aan iyo diin la barin buu ahaa baa lay markuu dhintay sida aynu ku arki doonno walaalkiis oo waxbaray marka sanadkii toddobadii boqol ayuu dhashay ibnu kathiir raximah llahu tacaala oo waxa weye xilligaas ayuu dhashay wakhtiga uu dhintayna qodobka dambe inoogu imaan doontaa amaa aabihi ibnu kathiir aabihi waxaa la yidhaahdaa isaguna caalim buu ahaa shiikha waxaa la odhan jiray shihaabuddiin shihaabuddiin abu xafsin ayaa la odhan jiray camar ibnu kathiir ninkaa markaa aabihiisa caalim buu ahaa isaguna sheykha waxa uu ahaa meesha la yidhaahdo majdal waa qaryo u dhow oo uu deganaa oo uu ku dhasheen oo u dhow dimishqi oo dimishqi ka tirsan oo u dhow tuulo yar weeye halkaa ayuu sheikh ka ahaa baa la yidhi khadiib ka ahaa waxa weeye fiqiga dadka beri jiray talaamiidiisana waxaa ka mida imaamu nawowi raximah allahu tacaala marka imaamu nawowi waxaa sheikh u ahaa ibnu kathiir aabihi oo shihaabudiin isagana lagu laqabay oo waxa laqabkiisu ahaa shihaabudiin maaragtay ololkii shihaabku waa ololka dabka ololkiisa shihaab leeda marka waa macnaha ifkii iyo nuurkii iyo shihaabkii diinta nooleeyey oo macnaha diinta u dadaalay waa laqab haddii layahay shihaabudiin iyo kamaaludiin iyo cimaadudiin iyo kulli waa laqab ninka caalimka baa lagu magacaaba marka aabihiina shiikh buu ahaa oo halkaas ayuu caalimka ahaa oo dadka diinta beri jiray waxaana ka mid ahaa ardadiisa imaamu nawowi raximah llahu tacaala ayaa cilmiga ka qaatay oo ardadiisa ka mid ahaa oo macruufka aad garanaysaan toddobadii boqol markuu dhintay aabbihi ibnu kathiirna uu yahay ilmo yaroo saqiira waxaa tawaliyey oo la wareegay mas-uuliyaddiisii walaalkii oo isagana caalim ahaa oo shiikh ahaa lo odhan jiray kamaaluddiin cabdulwahaab ibnu camar ibnu kathiir walaalkiis oo ka weynaa oo markaa isaguna wax bartay oo shiikh ahaa ayaa la wareegay oo mas-uuliyaddiisii qaaday oo dimishqi keenay oo wax baray baa la yidhi oo qur-aankii xifdisiiyey isagoo waxa weeye xuduuddii waxaa la yidhi toddoba boqol iyo koob iyo tobankii isagoon ama toban sanoba gaarin ama toban jira ayuu qur-aankii xifdisiiyey ayay yidhaahdeen marka walaalkiis ayaa wanaaggiisa ka shaqeeyey oo aabbana u noqday oo mansilati waarid noqday oo koriyey shiikhna u noqday oo diintiina baray tarbiyeeyey waxa weeye ku tarbiyeeyey diintii islaamka halkaa marka walaalkii oo kamaaludiin cabdulwahaab la yidhah isaguna culummadii xilligaa joogtay ka mid ah ayaa wanaaggaa u sameeyey dimishqina markaas culummadii oo dhan baa joogtay oo waxay ahayd mambac culummadoo dhan isugu timaado il ay ka soo burqanaya cilmigu ayuu ahaa meesha ayuu ku koriyey marka oo diintii ku baray qur-aankii buu xifdiyey markuu qur-aankii xifdiyey kabacdi markaa ayuu wuxuu baray diintii fiqi shaaficiya ayuu markaa baray oo waxa weeye kutubtii fiqiga shaaficiyada ayuu aad u baray oo waxa weeye ka tafaquhay kabacdina culumtii kale ayuu u gudbay waynu arki doonnaa insha allah qodob baynu kaga hadli doonnaa waxa weeye madhabkiisa iyo caqiidadiisa iyo culummadiisa laakiin hadda waxaynu halkaa ka soo qaadanaynaa waxa weeye inuu walaalki la dadaalay oo waxa weeye uu diintii baray marka imaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala wanaaggaasaa ilaahay siiyey oo isugu toosiyey inuu markii horena ka dhashay waxa weeye beyt wanaagsan oo diin iyo wanaag iyo waxa weeye maaragtay cilmi lagu yaqaan kabacdina allah subxaana wa tacaala walaalkii uu u diyaariyey oo walaalkii la dadaalay oo diintii baray calaa kulli xaal marka qodobkan ku dheeraan mayno macnihiisa oo kooban qodobkan waxa uu noqonayaa inaynu fahanno imaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala inuu yahay nin dimishqi kureer dimishiqa oo waxa weeye halkaa ku koray oo waxa weeye qaryo u dhow ku dhashay aabbihiina uu sheykh ahaa oo beytu cilmin uu ka soo jeedo guri cilmi iyo wanaag lagu bartay inuu ka soo jeedo kabacdina uu sidaas u noqday isagiina caalim min culamaa'i lislaam ka mida inuu noqday aynuna ku khaldaynin oo culammadu inoo caddeeyeen ibnu kathiirka qiraa'aadka iyo isagu inay kala duwan yihiin oo uu yahay ninkaani mufasir xagga cilmiga iyo mu'arikh xagga taariikhda ee isagu qiraa'aadka shaqo kuma leh marka ninka qiraa'aadka waa cabdallah ibnu kathiir almakki oo waxa weeye shaqo iskuma laha calaa kulli xaal marka qodobkan intaasaan ku fahmaynaa kabacdi baynu u gudbaynaa marka qodobka dambe oo ka hadli doona caqiidadiisa iyo madhabkiisa iyo culummadiisa halkaa ayaynu kaga hadli doonaa laakiin kan waxaynu ku fahmaynay keliya meesha uu ka soo jeedo ibnu kathiir oo iyo inaynu kala fahanno labadaa ibnu kathiir inaan la isku khaldin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin